عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير
saddex iyo tobanka mey oo ku beegan maalinta berri ah ayaa dhammaan wadamada islaamka looga dabaaldegi doonaa maalinta koowaad ee munaasabada ciidulfitriga kadib markii ay muslimiinta caalamka maanta dhammaystireen soddonka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada soomaaliya iyo wadamada dunida islaamka ayaana maalinta koowaad ee ciidulfitriga u dabaaldegi doona berri madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedyada soomaaliya ayaa ummadda islaamka u diray hambalyada munaasabada ciidda iyaga oo alle uga baryay in ciidan ciideeda farxad horumar iyo weliba nabad ku gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed waxaanay ugu baaqeen shacabka in ay garab istaag u muujiyaan walaalahooda danyarta ah madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa dhankooda shacabka soomaaliyeed la wadaagay hambalyada farxadda munaasabada maalinta ciidulfitriga ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa bartiisa facebook qoraal uu soo dhigay ugu hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed farxadda maalinta koowaad ee munaasabada ciidulfitriga isagoo u rajeeyay ciidan teeda xigta in nabad baraare iyo amni ay ku gaaraan wadamo badan oo dunida islaamka ayaa dhankooda ummadda soomaaliyeed u diray hambalyada munaasabada maalinta koowaad ee ciidulfitriga waxaana ka mid ah wadamadaasi turkiga baxrayn qatar cumaan kuweyt imaaraadka bakistan iyo sacuudi carabiya wadamo ka mid ah kuwa afrika ayaana maanta qaarkood waxa ay maanta iyagu markaasi u dabaaldegeen maalinta koowaad ee ciidulfitriga halka inta badan dunida islaamka ay dadku soomnaayeen soomaaliya meelo ka mid ah ayaana sidaas oo kale maanta looga dabaaldegay ciidulfitriga iyada oo salaadana ay tukadeen dadka qaar oo aada u tareeyar balse inteeda badan dunida islaamka ayaana maalinta koowaad berri looga dabaaldegi doonaa madaxda maamulka hirshabeelle ayaa sidoo kale hambaliyada munaasabada maalinta ciidulfitriga iyaguna u diray shacabka ku nool deegaanada hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo isagu markaasi munaasabada maalinta ciidulfitriga hambaliyadeeda dirayay ayaa u rajeeyey shacabka hirshabeelle iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed in ay nabad iyo baraari ku gaaraan wuxuuna ku baaqay in shacabka ay saameeyeen dhibaatooyinkii fatahaadaha gurmad loo fidiyo si uu markaasi alle ummadda ugu naxariisto عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير